aada iyo aad baad umahadsan tahay haddaad maanta isaysa jaaniska kan aan kaga waramo sababaha igu kalifay ama taarikh nololeed nololeedkayga labadaba waxaan gashay kun sagaal boqol konton iyo afartii dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaan ka baxay kun sagaal boqol toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo saddex sanad dugsiyeedkii kadib waxaan galay ciidamada qalabka sida waxaan tababar u aaday dalka soviet union maantana loo yaqaano russia markii aan ka soo laabtay waxaan shaqadii u horreeyey ka bilaabay magaalada dhuusamareed qaybta kow iyo labaatanaad kadib waxaa noo galay dagaalkii dheeraa ee la yaqaanay lala galay dalka deriska inu nahay ilaa iyo markii sanadkii burburkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ciidamadan ahaa markii ummadii dhexdeedii ay isqaqabsatay oo qabaa-il loo dagaalamay waan waxaan go-aansaday inaanan ka qayb gelin waxaan u baxay dibadda kenya kadibna maraykanka ku dambeeyey wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol kun labadii kun iyo afar iyo tobankiina soomaaliya haddana dib oogu noqdo in dowlad ku ahaa meelo badan baa tegey marka haddaad iweydiisay taarikh nololeedkay sidaasuu ahaa waya
dalka maraykanka intaan joogayna jaamacadaan ka baxay islamarkaana shaqooyin fara badan baan ka qabtay waya madal madaxweyne marka waxaad isusoo sharaxday xilka madaxtinimada puntland laba kun sagaal iyo toban musharaxiin badanna way tartamaysaa bal sababta kugu kaliftay inaad isku soo taagto xilka madaxtinimada puntland laba kun sagaal iyo toban maxay tahay maxaasad aragtay
keligay igama ayaan imaanin dad badan oo saraakiil iyo aqoonyahan iyo waxgarad ba leh ayaa arrintan markaan aragnay kadib dalkii inuu maalinba maalinta ka dambaysa khatar sii gelayo ayaa waxaan ku fikiray oo laisku soo qaaday bal wix dhinacaanu ku soconay marka burburkii wixii ka dambeeyey dhinac xun bay wax ku socdaan mas-uuliyiintii ama ha noqoto puntland ama ha noqoto gobolada intiisa kale ama federaalka wax weyn bay qabteen runtii wax weynna waa khaldameen marka maxaa khaldamay iyo maxaa saxmay inay noqon arrintii maxaa hadda la qaban karaa si in dalkii dib loogu soo celin karaa ummadiina khatarta fooda lahoo maalinba soo kordhaysa looga badbaadin karaa marka arrinta noocaasa waa arrin aada u adag oo culus qof orana ma qaban karo haddii aan la helin dad isku duuban oo isku fikrad ah oo muxuu ahaayey tanaasulaan isu sameeya oo meel walba jooga haddaanan la helin
waya qof baa wax bilaaba markii la isku noqnoqday waxaa la gartay marka inaan anigu aan bilaabo oo isku sharaxo inaan ah muxuu ahaa u tartamo xilka kale
waa tahay marna ma ku fikirtay ama ma ku fikiraysay inaad maalin uun isku soo taagayso qabashada xilka ee madaxtinimada puntland tan intaad ku sugnayd maraykanka wixii ka horreeyey labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ahayd intii aan noogaa dalka kuma fikirin wixii ka bilawday labadii kun iyo afar iyo tobankii fikrad mar qura igama ayan bixin ama aniga ama qof ila bidan isku fikrad aana iskusi u fikirayno in markaa xilkaa uu qabto
waya maxaa xilligan puntland ay tabaysaa gaar ahaan shacabku ay tabayaan oo ad is leedahay wax waad ka qaban kartaa oo waxbaad dheeraan kartaa musharaxiinta kale ee loolamaysa laftirkooda runtii waxaan aan filayaa musharaxiinta intooda badan in aan leerahay arrimaha soo socda intooda badan wey maaha kulligood markii qof iyo laba qof iyo lagu laga reebo waxaan leerahay ko waxaan dhaqaanaa nabadgelyada loo soo celiyey waayo nabadgelyada waxaa ku xidhan wax walba dal ama qof nabadgelyo ma horumar ma gaari karo hadduusan nabadgelyo haysan marka waa furaha horumarka waa nabadgelyo inaan nabadgelyada wax ka qabto labo inaan dhaqaalaha wax ka qabto waayo nabadgelyadu waxa weeye haddii aadan dhaqaale haysan nabadgelyo ma qaban karto haddaadan siyaasad fadhida lahayn nabadgelyada waxba kama qaban karto saddexdaa way isfuraan siyaasad ma dhisan karti haddaadan dhaqaale iyo ciidan haysan aad ku sugto ma yeelan kartid dhaqaale haddaadan siyaasad fadhida lahayn ciidan suga dhaqaalahaagiina ha lahayn dhaqa ciidanna ma samayn karta haddaadan siyaasad fadhida lahayn dhaqaalana lahayn saddexdaa waa isku xiraya marka saddexdaa kow inaan wax ka qabto inaan marka labaadna usoo jeesto dhaqaalaha marka maxaa lagu looga qaban karaa wax dhaqaalaha waxaa looga qaban karaa hantida ummadda oo la badbaadiyo ganacsiga oo loo fududeeyo dadka si ay u kordhaan dadka ganacsatada ah oo dibadda wax ka keenaya ama dhoofinaya in cashuuraha la sugo wax macquulaba dadka cashuurta looga qaado isla markaana ay ku noqoto cashuurta ummadda ku noqoto oo ay harkaan si ay ugu dhiradaan marka dambana inay ganacsigiina ballaariyaan muxuu aha cashuurtana bixiyaan labo inaad keento investment maalgelin inaad u keento gobolka oo maalgelin dad maalgelina warshadaha yaryar ka bilow beeraha wixii la heli karo xoolaha ugu daran iyada wax laga qabto caafimaadkooda iyo doofintooda iyo xanaanayntoodaba in communicationka jidadka iyo waxyaabaha badan oo abaarahan dhacaya ceelal dadkii in meelal isugu geeyo oo tuulo kastaba waxa weye waxaa daadsan markaad gaalkacyo garowa u socoto waa arkay inta tuulo ku taala dadka in lagu waaniyo lagu wacyigeliyo inay meelo isugu tagaan si iskuulaad caafimaad iyo wax walba ay u helaan oo horumar u helaan marka waxaad u malaysaa basically meel baaba ah inay soomaaliya maanta tahay meel walba oo arrimahaas markii loo eewayo marka arrimahaa qof ma wada qaban karo wakti yarna laguma qaban karo laakiin inaan bilaabo wixii ka dambeeyana ay socdaan oo fikrad dadka hadda kadib ay ku duulaan ay noqoto
waayahay mudane madaxweyne adigoo aada u mahadsan waktigaaga qaaliga aadna siisay qofku musharaxa markuu isu soo sharaxayo ama dibad ha ka yimaado ama daljoog ha ahaado ballanqaadyo badan buu sameeyaa kuwaasoo uusan ka dhabayn markii kursiga uu ku fadhiisto ma ka duwan tahay adigu musharaxiinta kale runtii way dhacdaa taas waana wax la arkay qofka markuu tartamayo ballanqaadyo fara badan buu sameeyaa kadibna kama baxo wuxuu ballanqaad laakiin anigu waxaan ku ducaystaa mar walba in ilaahay noocaa iga dhigin waayo da-dayda hadda markaan ku idhaaho afartan iyo konton iyo afartii waan dhashay waa garan kartaa intaan jiro waxa ii dhimanna waa garan kartaa ilaa hadda waxaan ku xisaabinayaa rekorkayga inuu kelin yahay marka intaa yaray ii hartay oo intay dhantaa ilaahay og yahay inaan aakhiradeyda xumeeyo uma socdo marka waa nasiib daro way dhacday haddana way dhacaysaa oo ragga ila tarsamaya kollay way oran way oranay intaas leeyahay inka inka badanba laakiin waxaa muhiim ah ilaahay baa horta waxaan ii ku xiran yahay ilaahayna qulubta dadku raacdaa markii qof daacada iyo qof aan daacad ahayn tartamaanna kan daacaddaa helaya marka ilaahayna way ku xiran tahay dadkuna dee waa un inay iska tawakalaan oo yidhaahaan hebel baa aan u malaynaa inuu waxaa samayn doono ama arrimaha ka bixi doono iyo hebel inuu yidhaahaan maay iyagu de kollay qof bay dooran doonaan ilaahay baa u xuraya qofka hagaagsan oo danahooda wax ka qabanayo iyaga danaynaya
waaya adigoo aad umahadsan ugu dambeyn maxaad fariina u diraysaa shacabka puntland ee ku dhegaysanaya meel walba ay joogaan dal iyo dibad iyo baarlamaanka puntland iyo dadka kale soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya
dhammaan waa salaamaya reer puntland gaar ahaan iyo guud ahaanba isimada oday dhaqmeedka nabadoonada culamaadudiinka hooyooyinka dhalinyarada aqoon-yahanka waxgaradka dhammaan waa salaamayaa salaan kadib waxaan waxaan rabaa hal eray inaan ka tago waxa weeye musharaxnimadayda maanta waa qayladaan qayladaan ku fuujahan oo ku socota soomaali meel kastoo ay joogto dalkeenni inaan dib usoo ceshino dadkeenni inaan dib usoo ceshino waxaan aada iyo aada u ammaanayaa isimada reer puntland oo markii soomaaliya burburtay ee laga caal waayey inay isu timaado heshiiso go-aan ku gaaray inay dhisaan puntland oo noqotay jii koowaad maanta waxaan rajaynayaa puntland inay noqoto tii soomaaliya dib usoo celin lahayd qarannimadeena kow ka noqon lahayd sida haddaba kow u noqotay waayo taariikhda qoraysa nabad gobolni wadoonkii meeshii ay ku fadhiisatay ee ka bilaabatay puntland iyo waxay ahayd intaa mudug iyo waaga galmudug iyo mudug ma jirin zoonaha lay ahayd maantayna qarannimadii rajada ay leedahay waa halkaa marka in ilaahay waafajiyo xaqa in ilaahay waafajiyo talada wanaagsan ay dadaalkii hore ay ku dhiseen ay ku daraan inay in midnimadii soomaaliya iyo dib u soo celintii qarannimada inay ku fikiraan si ay u dhisi lahayn waa waana salaadan yihiin dhammaantood asalaamu calaykum